wararka laga helayo magaalada kismaayo ayaa waxay sheegayaan saake dhaqdhaqaaq ciidan ay sameynayaan ciidamada kenya ee ku sugan magaalada kismaayo iyo duleedyadeeda wararka laga helayo kismaayo ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqaas ciidamada kenya ay saraakiisha ku micneeyeen inay tahay in kenya ay qorsheynayso inay ka baxdo saldhigyada ay ku leedahay duleedka magaalada kismaayo kenya ayaa hadda fariisin ciidan waxa ay ku leedahay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo halkaas oo ay ka sugto ammaanka guud ee magaalada kismaayo waxaana ciidamada jubbaland saraakiil u hadasha ay sheegeen in wax war ah oo kenya ay isdhaafsadeen oo ku saabsan inay ka baxaan magaalada kismaayo aanay jirin laakiin beryihii u dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamada kenya ay ka guurayaan saldhigyada ay ku leeyihiin nawaaxiga magaalada kismaayo kenya ayaa hore waxay u bannaysay saldhigyo ay ku lahayd gobolka gado gaar ahaan magaalooyinka baardheere iyo magaalo kale dowladda kenya ayaa weli si faahfaahsan uga hadlin dhaqdhaqaaqyada ay uga guurayaan saldhigyada ay ku leeyihiin deegaanada jubbaland oo ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika meesha ay ka howlgalaan ay tahay oo keliya deegaanada jubbaland